taliska booliiska gobolka banaadir ayaa bilaabay dhismaha xarun loogu talagalay in lagu xiro dumarka lagu soo eedeeya anshaxa xumada sida balwadaha kuwa isticmaala iyo gabdhaha lagu soo eedeeyo in ay kicin dagaal ay ka wadaan gudaha magaalada iyo baraha bulshada taliyaha ciidanka degmada xamar jajab ayaa faahfaahin ka bixisay ujeedka xabsigaani waxaan maanta meeshaan u joognaa gujigii labaad ee saldhigii gabdhaha xabsigii gabdhaha loo dhisaayey ee lagu dhisaayay degmada xamar jajab maanta oo wejigii labaad noo maraayo sidaad ay muuqatana ay ka qaybgalayaan ciidanka biliiska saldhigga xamarjajab iyo ciidanka biliiska ee hogaanka dhismaha iyo maamulka degmada oo mar walba gacan naga siiya waxqabadkeena saldhigga xamarjajab waxaan rabaa wax yar inaan ifiyo saldhiggan markiisa horeba wuxuu ka dhexeeyaa ama xuquuqdooda lagu dhisay ciidanka biliiska soomaaliyeed maantana wax walboo lagu kabaayana si dhammaystiran maamulka degmada iyo ciidanka biliiska iskaashanaya marba tilaabadii hor lahoo la kordhinayo lagu sii kordhinaya haddii ilaahay ka raali noqdana gabagabow noo maraa mar insha allah wejigii labaada marayda dhinaca kale taliyaha guud ee qaybta booliiska gobolka banaadir gaanshaale sare mahdi cumar muumin ayaa ku ammaanay ciidamada booliiska gobolka banaadir shaqada ay ka hayaan magaalada muqdisho maantayna waa ujeedaanoo waxaa ka qayb qaadanaya dhammaanba ciidanka booliiska ku qoran degmada iyo tiimka hogaanka dhismaha waanu ku faraxsannahay runtii haddaan nahay maamulka degmada xamarjajab waxaan mar kasta garab taagannahay oo garab noo ah ciidanka buliiska soomaaliyeed khaasatan saldhigga degmada xamarjajab bulshada ku dhaqan degmada xamarjajabna waxaan ugu baaqayaa in kaalinkooda inay soo buuxiyaan garabkooda oo saldhiggan dhismihiisa xabsigaas ay nagala qayb qaataan waxaan sidoo kale u mahad celinayaa taliyaha qaybta weliyo cadde saaxiibkan farotol oo runtii asagana mar walba nagu garab taagan naguna dhiirigeliya howlaha ka socda saldhigga xabsigan ayaa waxaa lagu dhisay saldhigga booliiska degmada xamar jajab waxaana hore u dhagax dhigay taliyaha guud ee qaybta booliiska gobolka banaadir